guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo wakiilo ka socda dalka jabuuti ayaa goobjoogka afuritaanka kalfadhiga saddexaad ee labada gole ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta magaalada muqdisho ka daafuray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka horjeediyey labada aqal ee baarlamaanka ayaa si gaara carabka ugu adkeeyay arrimaha la xiriira dhammaystirka dastuurka iyo in baarlamaanka looga fadhiya inay salka u dhigaan qodobadii ka soo baxay shirka golaha wadatashiga ee qaranka walaalayaal dastuurkeenna muddo dheer ayuu ku meel gaar ahaa oo aad garanaysaan intaana isku daya ayaa socday oo lagu dhaqangelin la rabay in lagu dhaqangeliyo dastuurka hase yeeshee nooma ayan suuroobin maxaan rabaa asbaabaha ay noogu suurogeli weyday inaan dib u egis ku samayno haddii aan nahay baarlamaanka federaalka soomaaliya oo qaybta ugu muhiimsan ee maxaanku ra dib u eegista dastuurku ay saaran tahay iyadoo ay tahay ajando qaran asbaabihii hore noogu suurto gelin waayey in dastuurka uu noo dhaqan galo iyo waddooyinkii aan horay u marnay ee noo suurto gelin waayey in dastuurka uu noo dhaqan galo oo noo dhammaado markan waa inaan ka leexanna sidaa daraaddeed golaha wadatasha qaran wuxuu gaaray go'aano siyaasadeed oo bilow wanaagsan u ah tala u dhaxaysa dadka oo dhan golaha wadatashiga qaran wuxuu ku heshiiyey in la dhiso dowlad sharciyad leh ku dhisan rabitaanka shacabka soomaaliyeed oo qaadi karta himiladooda goluhu wuxuu isku raacay in talada loo celiyo muwaadiniinta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan oo la siiyo fursad ay ku doortaan cidda ay ku aaminayaan dowladnimada ha noqoto heerka dowladaha hoose laakiin waxaan rabaa inaan halkan ku xaqiijiyo baarlamanka shacabka soomaaliyeed walwalka iyo maxaanku yidhahdaa waxyaabaha badan ee la dhexgeliyey ee la xidhiira talada muxuu ahay golaha wadatashiga qaran inaan gaabay walaalayaal sidaan hore hadalkayga ugu jirtay wax kasta oo la soo gaaray waa waa waa waa heshiis siyaasadeed oo golahaas ay soo gaareen laakiin heshiis siyaasadeed dalka laguma dhaqee dalka sharcigaa lagu dhaqaa qaanuunaa lagu dhaqaa dastuuraa lagu dhaqaa intaasina meesha ay ka soo baxaan manbaca u ah waa halkan waa golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda qaranka ee soomaaliya labadiisa aqal waa sharci aan halkan soo marin dib u eegis dastuur aan halkan soo marin dastuur aan qodobadiisa halkan inta looga doodo aan soo marsin dalka lagumana xukumi karo lagumana xukumi doono haddii alla yidhaha waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay lahaadaan kalsooni talada mar walba waxaan leenahay shacabka usoo noqoto shacabka usoo noqoto meeshay ka bilaabato oo wakiiladii dadkii shacabku soo dorteen ee danahooda masalayay waa baarlamaanka isaga lafsidiisa aanay ku ekaanayn oo inay ka sii baxdo oo ay shacabka iyo qaybaha kala duwan ee dalka iyo dadku meelaha ay degayiin taladu inay gaarto oo ra'yigooda ay ku darsadaan ay tahay